meherkeedu buu ka yaabay oo xorayntii xoreeyey yuu meher uga dhigay dhexda markuu soo socday ee madiine uu kusoo socdayna waa uu la guri galay marka dumarkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay ka mid ahay waxay dhimatay waktigii mucaawiye zamankii mucaawiye ayay dhimatay marka waxay tidhi kana الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama muctakifan fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa ayuu rasuulku ictikaafsanaa faataytuhu waan u imi azuuruhu aniga oo soo booqanaya laylan habeen baan u imi faxadatuhu waan u sheekeeyey oo waan u warramay uma qumtu waan kacay lianqaliba si aan u noqdo faqaama maci macayga ayuu kacay liyaqlibanii si uu ii dhaweeyo ii dhaweeyo markaa uu soo kacay isaguna waxaa riwaayadka qaar kusoo aroortay in uu ku yidhi waan ku dhaweynaya yesu wa kaana maskanuhaa fii daari usamati bni zayd daartu sami bnu zayd ayuu gurigeeduna ahaa yani imika daartii waxay noqotay usaama usaama ibnu zayd saxaabiga la yidhaahdo gurigiisay bay noqotay marka gurigaas halkaasi degenaan jirtay safiy marka waxay yidhahdeen culimmadu gurigeedu wuu ka yar fogaa masaajidka waxoogaa waxayna ahayd intuuna gurigeeda soo rarin ayna masaajidka agtiisa una keenin una masaajidka agtiisa uga samayno waayo guryaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam masaajidkiisa ayay masaajidka ayay marka waxa weeyaan ku dhawaayeen famara rajulaani min alansaari laba ninoo ansaarta ka mida ayaa soo maray dariiqi riwaayadqaa waxa soo aroortay inuu rasuulku kaxeeyey ilaa baabi baabi lmasjid albaabka masaajidka oo baab albaabka umu salama inuu kaxeeyey marka culimmada qaarkood waxay sheegeen in masaajidkuuna ka bixinba ee albaabku la istaagay waxaa laakiin daahirka xadiidka ka muuqata inuu masaajidkii ka baxay oo banaanka u raacay masaajidkii markuu ka baxay ee dariiqa u marayo bay arkay labada nin soo mareen famara rajulaani min alansaar falamaa ra'ayaa rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam markay rasuulki ilaahay arkeen asracaa way degdegeen yani socodkii bay dedejiyeen faqaala annabiyu sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu ku yidhi calaa rislikumaa yani qunyar iska socda qunyar socda inahaa iyadu safiyatu bintu xuyay yani waa safiye eh cid kale maahee gabadhan ila joogta waa safiye cid kale maahe aayar socda faqaala subxaana allah yani tacajub ilaahay ba xumaan ka hufan bay yidhahdeen yaa rasuula allah ma xumaan baanu kaa malaysanaynaa baa riwaayadka qaarkan kusoo aroortay inay yidhaahdeen marka waxay yidhahdeen culimmadu albaabka masaajidka hadduu taagnaan lahaa wax ishkaale mu yimaadeen laakiin albaabkii buu ka baxay banaankii masaajidka ayuu taagan yahay ama uu marayaa ruuxan dumarkaana waa wadaa oo haweenaydiisii ah labadani markay soo mareen goor habeenimaana ay tahay dee socodkiiba dedejiyeen hore u socda haddaba marka rasuulkuna wuxuu dhaweynaya calayhi salaatu wasalaam maadaamay habeen ay tahay dee dumarka waa loo baqanaya dhibaato soo gaadho saas marka uga baxay masaajidka una dhaweeyey faqaala subxaana allah yaa rasuula allah faqaala nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam ina shayaana shayطaanku yajri min ibni aadam ibni aadamka waxa uu ka maraa majra dam halka dhiigga uu maro halka dhiigga uu maro ayuu maraa waxay dhahdeen culimmadu halkan laba arrimoodba waa ixtimaashaa ina shayaana yajri min ibni aadam majra dam in daahirka xadiidka lagu qaado oo ilaahay subxaanahu wa tacaala yani shaydaanka awood ayuu siiyey marka awoodda uu siiyey waxaa ka mid a in uu meelaha dhiig uu maro oo kale uu maro jidhka ibni aadam jidhka ibni aadam laftiisiiba inuu soo dhex qaado oo uu maro awoodo fara badanna ilaahay waa siiyey innahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min xaysu laa tarawnahu shaydaanku iyo jinkuba waa idin arkayaan meel aydan idinku ka arkahayn marka yani ibni aadamka waa geli karaa waana jirtaa waxa weeyaan inuu galo waana shay xaqiiqa marka daahirkaa waa lagu qaadaya xadiidka oo shayطaanku ibni aadamka waxa uu jidhkiisa ka maraa majra dam taas waa mid waxa kale ee ay macnaha u ixtimaalaan likahrati acwaanihi oo waswaaskiisii waa fara badanaya qofkii buu waswaasinaya marka waswaaska ayuu markaa ku furayaayo shayaankii waxa weeyaan waswaaskiisii iyo waxaan ka faaruqi maayo sida jidhkiisii dhiiggu inuga faaruqaynin oo dee qofka bini aadankaa dhiiggii ka maari maayo jidhkiisi ka maari maayo markaa sida sida dhiiggu marka waxa weeyaan jidhkiisu inuga faaruqaynin baa shaydaanka iyo acwaantiisa iyo waswaaskiisu una qofka bini aadamka uga faaruqayno kolba dhinac buu kaga imanaya marka labadii nin qof ee meesha marayey shaydaanku waxaa laga yaabaa inuu qalbigiinni wax kusoo tuuro oo tuhun baad tuhuntiin rasuulka ilaahay ootan rasuulka ilaahay maanta caawa waxay ruuxan dumarkee bannaanka ula maraya tuhunkaas oo shaydaanku marka qalbigiinu kusoo tuuro buu markaa rasuulku ka baqday wainii khashiitu an yaqdifa fii quluubikuma sharan waxaan ka baqday inuu quluubtiina shar ku tuuro aw qaala shay-an ka halkaana ahlucilmigu waxay tilmaameen haddii qalbigooda uu suu danni uu ku dhici lahaa oo ilaahay ay tuhmi lahaayeen oo xumaan ay ku tuhmi lahaayeen waybay gaaloobi lahaayeen lakafara si aanay taasi u dhicin buu rasuulku meesha uga saaraya uu u sheegayaa ruuxan dumarka in caawa la socotaa cid kale inaanay ahayn gabadhiisii safiya mooyaane shaydaankuna si dhib yar leh inuu qofka qalbigiisa xug tuuri karo uu sheegay wa fii riwaayatin annahaa jaaat annahaa jaaءat tazuuruhu fi ictikaafi fi lmasjid safi waxay timid iyada oo ziyaaranaysa rasuulka calayhi salaa slam ictikaafkiisa u ictikaafay masaajidka iyada oo ziyaaranaysa ayay timid fi lcashiri awaakhiri tobankii dambe dhexdooda oo min ramadaana ramadaan ka mida fataxadaat cindahu saacatan waxoogaa iyay ka ag sheekaysay ila yar joogtay waxoogaa waa u sheekaysay uma qaamat bay kacday tanqalibu iyadoo noqonaysa faqaama nabiyu sal sl macaha liyaqlibuhaa rasuulku waa kacay isaga oo markaa dhaweynaya xata idaa balagat baaba masjidi ilaa ay gaadho albaabkii masaajidka cinda baabi ummi salaama uma dakara macnaahu xadiidka micnihiisoo kale ayuu sheegay waay xadiidka waxa uu inaqsinayaa arrimaha aynu sheegnay marka laga yimaado in ruuxa dumarkii qofkii yani masaajidkii qof ictikaafsan ama jooga in gu iman karto masaajidkii soo geli karto oo qof ama masalan masaajid ku jira ama ictikaafsan soo ziyaaran karto oo iman karto la fadhiisan karto una sheekayn karto waayo rasuulka way u timid calayhi salaatu wasalaam xoogaa bay la fadhiiday way u sheekaysay deetana waa way ka noqotay marka inay masaajidkii imanayso oo qof ay kusoo booqan karto masaajidka jooga baa xadiidka naqsinaya masaajidkana way soo geli kartaa haddaynay markaa aynay daahir ahayn mooyaane oo hadday aynay daahir ahayn soo geli mayso masaajidka way ka joogaysaa waxaa xadiidku naqsinayaa oo kale wujuubu dafci ariba wa qaطci wasaawis shayطaan shaydaanka wasaawistiisii in la gooyo waswaaska qofkii laga jaro iyo shakiga uu ku tuurayo qofka marka hadday salaadid ruux maala qofuu kaa shakiyi doonaa waad shakigii ka goysaa waxaa sidaa maaha waa caynkaas maala waxaa laga suurtagala waa adigoo horta dumar la socda in la waarko ama meel la taaganba haddaad cid ku soo marto dabeetana is tiraahday way shakiyi doontaa waa inaad u sheegtaa cid ruuxan dumarka ciday tahay haddii hooyo tahay haddii walaashaa tahay haddii haweeneydaadii tahay haddii qof wax kuweydiinaya oo kale uu yahay markaa qofku waswaaska shaydaanka ku tuuri karo in la gooyo iyo shakigaas iyo suu daniga xumaanta yani inuu qofka ka malaysto mala xun waa kan rasuulku ba alayhi الsalaatu wasalaam nimankii wuxuu yihi inahaa safiya waa safiyo weeyaan cid kale maha waxaa kale xadiiska laga qaadanayaa shayطaanku inuu cadow yahay dadka ina shayطaana caduw lakum faاtakiduuhu caduwan shaydaanku cadow bu idin yahay cadow ka yeesha bu ilaha yidhi subxaana wa tacaala yani hal ilbirqsi kaa tegi maayo ilbirqsi maraba meel buu kaaga imanaya qur-aankun ilaahay ku sheegay ilaahay subxaana wa tacaala uu ka dalbaday shaydaanku inuu ilaahay daayo ilaahayna waa waxa uu u ballan qaaday ilaa intuu qiyaamo ka dhacay in la daayo oo aan la dilin oo una dhimanin dabeetana waxa uu yidhi ilaahay waxaan ku dhaartay cizadaada iyo sharaftaada la ubuyanahum ajmaciin dhammaantood waan hadlayn doona ballankuuba ku qaadayba inuu dad addoommaha oo dhan hadlayaba oo dariiqa xaqa u weydaariyo waxau sheegay inuu kaga imanayo marka dhinac walba midig iyo bidix iyo xagga xagga dambe intaba inuu kaga iman doono ilaahayna subxaana watacala wuxu uhi yani washaarikhum fi اlamwaali wاlawlaad wacidhum wainama yacidhum shayطaan gurura marka shaydaankaasi inuuna qofkii waxba kaga tegi hayn hadduu ku helo fursad fursad aanu ka faa'idaysanaya isago waxaana naqsanaya xadiidka rasuulku wuxuu leeyahy alayhi الsalaatu asalaam ina shayطaana yajri min bni aadam majra dam halka dhiigga u maru maraa yani qalbigu markaaba ku tuuraya waxa weeyaan shay ama shar buu qalbigu ku tuuraya dabeetna qofku uu ku halaagsamaya shay uu ku halaagsamuraya ama uu gelinaya waxa uu naqsina xadiidka oo kale nebiga calayhi الsalaatu wasalaam kiisa iyo ehelkiisa siduu la dhaqmi jiray dhaqan wanaagsan gabadha waa u timid masaajidkay ugu timid ka fadhiya way la fadhiisatay way u sheekaysay markii haysay ma odhan waayo iska sii soco uu raacay ba uu sii dhawey gurigeedana xoogaa masaajidka u jiray si aan markaa wax dhibaatay inuu la kulmin buu sii kaxay isagoo ictikaafsan welibana muu daynin keligeed ha socotee ilaa gurigeedii waa sii dhaweeyey marka yani dhaqan wanaagsan iyo weheshi iyo rasuulku calayhi salatu wasalam ehelkiisa kula dhaqmay inahaas iyo xadiisku kolley markaa u tilmaamay halkan waxaa ku dhammaaday kitaabu siyaam halkan waxau ka tilmaamaya sheekhu kitaab alxaj xajkii ayaa uu ka tilmaamay wuxu uhi sheekhu raximah llah kitaab alxaj xajkii ayuu kitaabu yahay xajku alxaju iyo alxiju aj xaadoo la kor dhabay xaadoo la la hoos dhago labadaba waa la aqriyey micnaheedu waxa weeye alqasd aladi fiihi tikraaru waa ujeeddada ama qasdiga ee noqnoqoshadu ku jirto sharci ahaanna xajka waxaa la idhaahdaa qasd maksuuص ilىa maxali maksuuصi عalى wجهi maksuuصi ama qasd الbeyt الxaraam والmashaacir لأcmaali maksuuصaةi fi awqaati macluumati waxay dhaheen culimadu xajku waxa weeye sharci ahaan qasd maksuuص qasdiga maksuuصki waxa weeyaan waa niyaddii qofka oo niyeeda xajkii buu niyoonaya ilىa maxali maksuuص meel maksuusahoo gaarana waa niyoon oo u qastiyaya waa maka iyo xaramka mashaacirtii acmaasha mashaacirta la qabanayay buu u qastiyaya calaa wajhin maksuusin oo si gaaraya waa ixraamkii xirashadii iyo acmaashii tawaafkii iyo sacyigii iyo kuwii kale la midka ahaa sidaas markaa sharci ahaan oo noqonaya xajku sheekhu wuxuu ku bilaabay marka ugu horreysay kitaabkii salaada waxa ugu bilaabay li ahamu arkaan islaam bacda shahaadatayn shahaadateynka marka laga yimaado arkaanta islaamku waxa ugu muhiimsan salaada ugu muhiimsan iyadaa lagu bilaabo zakadii buu ku xujisiiyey waa qarinatu salaa salaada ayay la xidhiidhsan tahay aayaad fara badan qur-aanka wa aqiimu salaata wa aatu zakaa fain taabuu wa aqaamuu salaata wazakaata fa ikhwaanukum fi ddiin qur-aan ilaahay subxaanahu watacaala waa xidhiidhiyey salaadii zaka waxa uu ku xujisiiyey laga dhigay soonkii lianna kulla sanatin soonku sanad kasta waa waajibaya sanad kasta waa waajibaya oo qofkii uu sanadkaasi bishaasi usoo gashay ee awood u lahaa uu soomo waa soomaya dadka muslimiinta badidooduna de way soomayaan xajkii ayaa uu ku xujisiye ugu dambaysiiyey waxaana uu dib ugu dhigayoo markaa loo loogu dambaysiiyey liannahu laa yajibu ilaa maratan waaxida xajka mar keliyanbu qofku ku waajibaya cimrigiisa hal mar oo keliya mar hadduu qofku soo xajiyo xajatulislaamku waa ka dhacay wixii dambuu kaga noqdaa waa sunna un qofkii awood u lahaa marka dadka awoodda ule xajka tegaya iyo dadka aan awoodda u lahayn waxa fara badan dadkaan awoodda u lahayn bikhilaaf asiyaam oo soonka dadka dadka jumhuuru muslimiin way soomayaan muslimiinta o dhan way soomayan kii faqiirka ahaa kii waxhaystay wala waba soomayaan marka inta yar baa laga yaabay inuu soomi weydo oo caajisaan kii xanuunsan iyo kii gaboobay iyo carruurtii ay noqonayaan laakiin kan kale dadkii ka caajisay tegi karayna safarka dheer aan geli karayn baa fara badan saasaa dib loogu dhigay baa lihi xajku xukunkiisu waa axadu arkaani alislaam arkaanta islaamka mid ka mida weeyaan waana waajib kitaabka iyo sunnaha iyo ijmaaca muslimiintuba wuxuu tusiyey xajku inuu waajib yahay waxaa u daliila qawluhu tacaala walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istitaaca ilayhi sabiila waman kafara faina allaha haniyun can alcaalamiin sunnahan waxaa uga daliila bunya alislaamu calaa khams shahaadata an laa ilaha ila allah أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة umada mslimiintuna way ku ijmaacaan ajku inuu waajib yahay arkaanta islaamkana uu ka mid yahay waxa uu ku waajibayaa qofkii karayey hal mar oo keliyun buu ku waajibaya inuu la yimaado xajki siduu rasuulku yihi alayhi الsalaatu wasalaam xadiidka صaxiixa alxaju mara famaa zaada fahuwa taطawucun xajku waa mar keliya wixii ka ziyaadaana waa sunno weeyaan xajka waxaa la faral ye waktigii la faral yeelay ahlucilmigu way isku khilaafeen qole waxay dhahen sanadii lixaad ee hijiriyada ayaa la faral yeelay oo say jumhuurku ay yidhahdeen laakiin sancaani waxa uu tilmaamayaa oo jamaaca min ahli cilmina ay rajaxayaan in la faral yeelay sanadii tobnaad ee hijiriyada wuxuu leeyay wa biljumlati awalu xajin wajaba cala alummati adaa'uhu sanata cashrin لأنه لم yأتi وqته ilا tilka السنة sanadaa rasuulku xajiyey un ayaa uu markaa la waajibiyey sanadii tobnaad ee hijiriyada nebiguna عalayhi الصalaaةu وaلsalaam sanadkii xajaةulwadaaco keliya ayaa u xajiyey saxaabaduna ay wada raaceen dhammaantood waxay ahlu cilmigu isku raacsan yihiin xajku أnahu laa yatakarar ilaa لcaaridin kaالnadri xajku ma soo noqnoqdo waajibnimadiisu ilaa wax keensada mooyaane qof ku nadaray inuu xajiye mooyaane oo nadarku waa qof isagu isku waajibiyey marka waajib buu kugu noqonaya qofka xajka laga doonaya waa inuu noqdo qof muslima kii gaalka ahaa xaj hadduu tago laga aqbali maayo isla shardiya qof aan muslim ahayn xajiyi maayo xajkiisana la aqbali maayo waa inuu qaangaadha albuluuq qofku waa inuu qaangaadh yahay ma yari oo aan qaangaarn hadduu xajiyo xaj saxaya laakiin xajkii waajibka ku ahaa ee laga doonayay xajatulislaamkii kama dhacayo markuu qaangaadho ayaa laga doonayaa inuu xajiyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam dad soo xajiyey ayaa uu la kulmay inay yebankii maadaman u maanaya marka rasuulka calayhi salatu wasalaam ay arkeen ee loo sheegay in rasuulka yahay ayaa ruux dumaroo la socotay dadka safarka ayaa ilma yar sideetay bay kor u qaaday ata rasuulka ilaahay hada xaj taa xaj miyaa lagu qaala nacam walaka ajr wuxuu yidhi haa xaj waa lagu leeyahay waa xajiyaya adiguna ajir baad ku leedahay marka ilmaha yar qofka xajisiinaya ajri baa uu ka helaya ajri baa loo qoraya laakiin xajkii waajibka ahaa ee qofkan ku waajibay ka dhici maayo markuu qaao xajki waa laga doonaya waajib ku ahaa waxaa kaloo shardiya caqligii oo qofku caaqil yahay waxaa ku baxay kii waalnaa qof waalan xajkiisu ma asaxayo waxaa iyaduna ka mid ah alxuriya xurriyaddu marka waxa weeye qofku inuu yahay xor una addoon ahayn addoonku hadduu xajiyo xajku waa ka asaxaya ajirna waa ka helaya saas kale ajir waa ku helaya laakiin xajatul islaamka ka dhici maayo marka la xoreeyo xajkii waajibka waa lagu leeyahy waxaa kale shuruuda xajka ka mid ah alistitaaca in la awoo qofku awoodayo istiaacaduna waa ta aayadda qur-aanka ku sugan walilaahi cala annaasi xiju man istaaaca ilayhi sabiila istiaacada idhahdeen waa istiaacadaasi waxa weeyaan waa laba qaybood inuu waxa weeyaan uu maal ahaan u karayo maal ahaan waa inuu karayo wuxuu ku safrayey waa inuu haystaa adduunkii ku safrayey ee meeshuu ku tegayey ee kuga soo noqonayey waa inuu haystaa marka waxay shubnaysan fara badan rakuubku raacayay waa inuu helayo haddii la kareenayo wuxuu ku karaysto waa inuu helayo cuntadii waa inuu cun- wuxuu cunayay intaa intuu sii socday intuu soo socday waa inuu helayo ehelkiisii iyo xaaskiisii wuxuu uga tago waa inuu helayo waa inuu haysto marka qofka intaa helaya ee karaya xajki waajib buu ku yahay istidaacadaas ka soo badan taas waxa weeyaan waa istidaacada kale waa istidaaca badaniya waa inuu awood u leeyahay safar meesha safar dheer baa la gelayaa hawlna waa la- waa la qabanaya marka qof caafimaad qaba oo safri karaya oo hawshaa qaban karaya waa inuu qof xanuunsan yahay hadduu yahay oo la markaa waxa weeyaan la jiidayo ama la sido kuma waajibin istiaacadaas yani waa ma karay qof mustaiica maaha waa in qofku uu qaban karayo rakuubku raacayo uu- ama uu fuulayo haddii gaadhi tahay haddii badda uu marayo haddii cirka uu marayo haddii uu marka wa wax kale uu fuul waa inuu shayla raaci uu raaci karo waa inu adu calaa ayi xal qof caafimaad qaba waa inuu yahay qof caafimaad qaba waa inuu yahay oo safarkaa geli karaya marka istidaacadu waa labada qaybood istidaaca badaniya iyo istidaaca maaliya istidaacada badanigaa waxa weeyaan qofka caafimaadkiisii istidaacada maaligiina waa inuu adduunkii meeshuu ku tegayay kaga soo noqonayay waa inuu haysto shantaa shay haddii marka la helo shantaa shay islaamkii buluuqii caqligii xorriyaddii istidaacadii qofka waajib ku yahay ma cala alfawri ba soo cala tara bimacnaa qofkii intaa laga helay ee tegi karayey ee adduunyadii haystay ee caafimaad qabay ee aan xanuunsan ahayn ee safarka awoodda u lahaa waxa weeyaan ma markaas bay waajib ku tahay isla markaaba si deg deg u tago oo markuu ku horeeyo xajku u soo galo in uu tago آه، ayay wa- yani markaas waajib ku yahay saas waajib ugu yahay yani inuu degdego si degdega xajku usoo guto mise dib buu sidhigi karaa oo waktigii doonau markaa xajiyi karaa waa laba qowl ahlucilmigu leeyihiin sidaa sawaabka saxiixi waxa weeye in xajku uu waajib ku yahay cala alfawr qofka hadduu haysto wixii uu ku safrayey istidaacadii hadduu la yani hadduu awoodayaba xajka tegitaankiisii waajib bay ku tahay sida ugu dhaqsaha badan leh inuu xajkii u tago waajibka usoo guto takhiirkuna aafaat buu leeyahy ruuxa dumarka ah waa inay iman doontaa insha allah iyada ahlu cilmigu ee istidaacada waxay ku dareen waa inay maxram ay wadato intaa waxaa lagu daray maxram waa inay wadato gayaankeeda maxaan u jiraa in yani ninkeedii ama walaalkeed ama aabaheed ama maxaarimti maxramki dadkii aan gaynin ayna u banaan in guurs dee ruuxa dumarka inay guursadaan xadiidka xagga dambe inoogu imanaya insha allahu tacaala xajku fadaa'il fara badan buu leeyahay fadaa'ishiisa waxaa ku filan rasuulku inuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam qofka xajiya falam yarfut walam yafsuq rajaca min dunuubihi ka yowmi waladathu ummu qofka xajiya ee xajka taga ee aan hadal xun aan la imanin fisqi aan la imanin jimaac aan la imanin oo xajkiisii aan fasahaadinin qofkaasi dunuubtiisa wuxuu ka soo noqdaa isagoo ah sidii maalintii hooyadii ay dhashay oo kale maalintii aad dhalatay xabad dembiya kumay saarnayn sidaasoo kale adigoo ah oo xabad dembiyaba aan aanu ku saarnayn baad ka soo noqonaysaa fadliga horta xajku uu leeyahay kaas baa ka mid a waxyaabaha xajku uu leeyahay waxaa ka mid a fadaaisha uu leeyahay ee rasuulku inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam xajka iyo cumradu yanfiyaani alfaqra faqriga qofka way u diidaan oo waxa weeyaan qof soo xajiyey faqiir ma noqdo ilaahay qani buu ka dhigaa subxaanahu wa tacaala wuxuu yihi sheekhu raximah llah baab lmawaaqiit wuxuu u baab kan baab wuxuu yahay mawaaqiidi baabulmawaaqiiti mawaaqiidda baabkoodii weeyaan mawaaqiitu waa jamcu miiqaat miiqaadka miiqaadkii oo la jamciyey weeye miiqaadkana waxaa loogala jeedaa miiqaat wuxuu qaybsamaa laba qaybood miiqaat zamaniya iyo miiqaat makaaniya xajka yacni miiqaadku waa waqtiyeyn weeyaan marka waqti zamanka ku tacalluqa iyo miiqaat ku tacalluqa xagga makaanka miiqaadka zamanigii waa sad waa ashhuru xaj bilaha la yidhaha ashhuru ashhuru lxaj bisha shawaal dilqacda iyo tobanka hore dilxija xajku bilahaasoo qofku tegi kara markay rabaantu dhammaato ee bisha shawaal ay soo gasho xajkii waa soo galay yacni u diyaargarowgiisa iyo tegitaankiisa waa soo galay marka qofku bilaha xajka waa xidhan karaa oo xajkii waa sii xidhan karaa shawaal dilqicda dilxijo tobankeeda marka bisha dilxija xajku sidiisaba camalka xajka la qabta lix cishunbu socdaa waxa uu bilowdaa bisha dilxije maalinta sideedaad ayuu bilaabanaya xajku maalinta sideedaad iyo maalinta sagaalaad iyo maalinta tobnaad iyo maalinta koobiyo tobnaad iyo maalinta labiyo tobnaad iyo maalinta saddexiyo tobnaad lixdaa cisho iyo xajku socdaaba acmaasha acmaasha xajka la qabanaya lixdaas bay socdaa oo maalinta sideedaad waxa weeyaan dadku way xidhanayaan oo waxay tegayaan mina maalinta sagaalaadna carafaa la tegaya habeenka tobnaad musdelifaa loo soo hoyanaya aroornimada tobnaad ee inagu aynu ciidayno ciidul abxaa xujaajtu minay kusoo noqonayaan dabeetana acmaal dhowray qabanayaan dhagaxii bay tuuranayaan madaxii bay xiirayaan xoolihii bay qalayaan haddana xarabkii bay imanayaan way dawaafayaan oo maalintii tobnaad iyagoo hawshaas dhehayaan maalinta koobiyo tobnaad iyo maalinta labiyo tobnaad habeenka koobiyo tobnaad iyo habeenka labiyo tobnaad iyo habeenka saddexiyo tobnaadna minaa loo hoyanaya oo la joogaya acmaasha la qabanayana waxa weeye maalinnimadii habeenkii in loo hoydana waa waajib maalintiina marka qoraxdu ay samada bartankeeda ka duushay salaad duhur wixii ka dambeeya waxaa la tuuranaya jamaraadka dhagaxii baa la tuuraya maalintaas koobiyo tobnaad iyo maalinta labiyo tobnaad maalinta saddexiyo tobnaad qofkii aan tacajulin iyadana waa tuuranaya xajku intaas buu ku eeg yahay oo ku dhammaanaya haddaba bilaha qofku waa sii tegi karaa oo waa sii xidhan karaa weeyaan miiqaadka makaaniga ah waa kan ugu baabaysta sheekhu miiqaadka zamaniga kama warramayo ee miiqaadka makaaniga buu ka warramaya miiqaadka waa loo sameeyo qolo kastaaba ay ka xidhato marka miiqaadka makaaniga marka waa kaa weeyaan waxaa miiqaadkan loogu san loogu sameeyey ama loo yeelay tacdiima lilbayt alxaraam beytka ilaahay ee xaramka weyneyn la weyneynayo iyo sharaf la sharfayo si ay dadkii imanaya xajka beytka ilaahay ku socda ee ziyaaranaya si ay markaa xuduuddaasi uga soo galaan iyaga oo khushuucsan oo khuduucsan sidaa daraaddeed bu qof markuu xidho markuu meeshaa soo maraya uu xidho waxaa xaaraanka ah in ugaadhi laayo ugaadhi inuu dilo waxaa xaaraanka ah dhirtii inuu gooyo xijru xaram iyo waxyaabay qofku markuu xidho xaaraanta ka ahaa inoo iman doono insha allah xadiidka soo socda inoogu iman doono marka xadiidkan soo socota waxay tilmaamayaan mawaaqiidda makaaniga ah wuxuu yihi sheekhu raximah llah mawaaqiidda makaaniga ana ahlucilmigu wa isku waafaqsan yihin can cabdillahi bni cabaas radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay waqata liahli madiina ree ahli madiina wuxuu u sameeyey dalxulayfata meesha dalxulayfa la yidhaahdo ayuu miiqaat uga dhigay u xadeeyey waqata wuxuu u xadeeyey liahli lmadiinati ree madiina dalxulayfa meesha dalxulayfa la yidhaahdo dalxulayfa waxa weeyaan dulxulayfa ذالxulayfa waqata liahli madiinati dalxulayfa dalxulayfa ayuu marka waxa weeyaan u hadeeyey uu uga dhigay meel ay marka yimaa xajkay ku socdaan inay soo maraan dabeetana ay ka xidhaan dalxulayfa waxa ay ku dhowdahay madiina iminka magaalada madiina way gaadhay waxa weeyaan madiina ayay u dhowdahay masaajidka nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo meeshaas waxaa u dhaxeeya saddex iyo toban kilomitr in ku dhow masaajidka rasuulka iyo iyo halkaa halkaa dalxulayfa waxaa u dhaxeeya saddex iyo toban kilomitr waana miiqaadka ugu fog maka maka iyo dalxulayfi afar boqoloo kilomitr in ka fara badan bay isku jiraan iminka magaceeda waxaa la ahaa abyaar cali ayaa la ydhaha marka halkaas buu rasuulku yimid alays markuu xidhanayay reer madiina iyo cidda la nawaaxiga ah markay xajka tegayaan halkaasay soo marayaan bartaasay xajka ka xidhanayaan way ka xraamanayaan waliahli shaam reer shaamna aljuxfa juxfa ayuu markaa u hadeeyey uu xad uga dhigay ka xidhaan markaa shaam waxa uu ka bilowdaa baa la yidhi markaa nahru furaat wadiga furaat la yidhahdo ilaa jaziirati sinaa sharqan wa garban oo min shimaal xagga waqooyiga iyo markaa koonfurtana saxaraha carabta ilaa saaxil baxr alabyad ilaa badda cad saaxilkeeda ayuu intaasu fidsan yahay marka dhulkii shaam la isku odhan jiray iminka waxaa la yidhahdaa dhulkaasi suuriya iyo lebnaan filistiin urdun dalalkaas waa shaam baa la isku idhahdaa shaam dhulkii la odhan jiray weeyaan meesha juxfo la yidhaahdo u waqtiyey miiqaat uga dhigay yacni waxa weeyaan u xadeeyey halkaa marka timaadiin marka xajkii maraysiin halkaasaad soo maraysiin halkaa ka soo xidha marka soo gaadhin juxfina iyadii maka waxa udhaxeeya khamsu maraaxil yani shan maalin socod shan maalin baa loo soconaya qofka lugeynaya shan cisho ama lix cisho buu ka lugeynaya yani tii kale way ka dhowda tii dalxulayfa way ka dhowda oo xagga maka ayay xigtaa waliahli najd reer najdina markaa juxfana waxa loogu bixiyey baa la yidhi waxaa meesha soo maray daado daadkiiba dadkii meesha deganaa oo ree caad iyo malaha ay ahaayeen wixiiba uu qaadima baa dadka gebigoodiiba ree caad bay ahaayeen waliahli najdin ree ahlu najdina wuxuu u xadeeyey qarna almanaasil meesha la yidhahdo qarna almanaasil buu u xadeeyey waa ree najdi najdi waxaa la dhahdaa meel kasta oo sarraysa najdi la yidhahdaa wa huwa ismun licasharati mawaadic toban meeloodna magac buu yahay najdigaas halkan waxaa loogala jeedaa meelaha sare ee tihaama iyo yaman xagga ay xigto xagga shaamna ugu hooseyso dhulkaa sarreeya baa najdi la yidhahdaa marka xuduud waxay leeyihiin yaman waxaa kale xagga kalena xuduud ka leeyihiin shaam iyo ciraaq marka dadka xaggaa ka yimaadana jihada qof dadka ka yimaadana ee xajka doonayana waxay soo maray meesha qarn manaasil la yidhahdo manaasilku waa jamcu manzil maka waxay u jirtaa baa la habeen iyo maalin loo socdo aad bay ugu dhowday waa miiqaadka ugu dhow baa layidhi miiqaadka maka ugu dhow waxa weya waa kaa ila meesha loo soo socdo waa makee mawaaqiidan dhammaantood xagga maka ayay soo xigaan way soo wada dhow yihiin jihooyinkana way ka xigaan yani afarta jihoy ka kala xigaan marka qof kasta qolo kastaba halkaas bay soo maraysaa jihooyinka ka kala timid marka qarnamanaazilkaasina maka wuxuu u jiraa habeen iyo maalin in loo socdo waliahli lyaman ree ahlulyamanna wuxuu miiqaat uga dhigay oo loo loo marka waxa way xadeeyey yalamlam meesha la yalamlam marka waxay u jirtaa baa la yidhi laba marxaladood laba maalmood iyo labadooda habeen baa looga soconaya maka iyo yalamlamtaas intaasoo loo kala soconaya ama soddon mayl na waa la sheegay soddon mayl bay isku jiraan baa la yidhi wa qaala deeta rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam hunna iyagu lahunna iyagay u sugnaadeen hunna lahun meelaha waxa iskale dadkaas dadkaa la sheegay ree madiina ree shaam ree najdi ree yaman meelaha iyagaa iskale waliman ataa calayhina iyo cidda u timaada oo min gayri ahlihinna ehelkooda aan ahayn miman araada alxaja ah cidda xaj doonaysa aw ilcumrata ama cumro doonaysa waman kaana duuna dalika qofka intaa ka sokeeya ee ka xiga xagga marka waxa weeyaan maka famin xayثu anshaأa waa halkii uu ka bilaabo xata ahlu maka ilaa ree ahlu maka min maka maka ay ka xidhaan min xayثu anshaأa yani waa halka safarkiisa uu ka bilaabo buu ka xidhanaya xata ahlu maka min maka ilaa ree maka ay ka xidhaan guryahay degan yihiin ee maka huna lahuna iyagaas kale waliman ataa calayhina iyo cidda u timaada dadkan reer madiine markay xajka tegayaan waxay marayaan darxulifa jihadaa madiine dadka xiga madiino keliya hadda maaha dadka jihada madiine xiga iyaguna waa halkaasi ka xidhanaya ree najdi qarna manaasil ree shaam juxfa ree yaman iyo lamlam iyo qolo kastaba jihadooda cidda soo marta ee la jiha ah halkaas bay ka xidhanayaan waliman ataa calayhina dadka u yimaada iyaga meelahaasina way u sugnaatay iyaga oo way ka xidhanayaan min gayri ahlihinna oo aan ahayn dadkii meeshaa deganaa ree madiina iyo ree shaam iyo ree yaman midna maaha waa dad u yimid weeyaan miman araada alxaja waalcumra oo ah dadkii xaj iyo cumro doonaya qofkii xaj iyo cumro doonaya ee miiqaat dad kale ay leeyihiin mara dadkaa kale miiqaadkoodu ka xidhanaya iminka ree yaman waxay ka xidhanayaan yolamlam waxay mareen madiinay tegeen wuxuu doonaya inu hajiyo soo noqon maayo yarmal iman maayo wuxuu ka xidhanayaa un miiqaadkii ree ha miiqaadkii ree madiine dalxulayfa ayuu ka xidhanaya waliman ataa calina marka waa caynkaas miiqaadka cid kale ay leedahay haddii aad martid miiqaadku qoladaas iladun baa aduu ka xidhanaysaa marka xajka aad tegaysid miman araada alxaja waalcumra qofkii xaj iyo cumro doonayay meelayadu waxaa loo sameeyey oo loo loo xadeeyey dadku xajka tegaya inayna dhaafin iyagoo aan xidhnayn halkaa markaad soo gaadhin waxaad ixraamanaysaa qofkii xajka doonayay inuu tago ama xaj doonaya ama cumro doonaya meelaha meelayawdaas dhaafi maayo isagoo aan ixraamnayn xaramkana geli maayo isagoo aan ixraamnayn meelaha haddii uu dhaafo isagoo aan xidhanin maxaa lagu leeyahay bay ahlucilmiga isweydiiyeen marka qofku ma dhaafayo markuu xaj doonayo ama cumro doonayo meeshaas ama makaankaas weydaaran maayo isagoo aan ixraamanin oo aan xaj xidhan ama cumro aan xidhan hadduu dhulka marayo meeshii wuu soo mari doonaa dharkii buu iska bedeli doonaa dharkii buu xidhan doonaa ixraamka waa xidhanaya marka hadduu xaj doonayo xaj buu xidhanaya hadduu cumro doonayo cumru xidhanaya isagoo markaasi xidhay buu miiqaadkii dhaafaya xaramkana saasuu ku gelaya waa muxrim marka waa nin xidhay wey xumna xaram xaj buu qabaa hadduu markaa cirka marayana marku dul marayo yuu xidhanaya hadduu badda marayana markuu jihadii la siman yahay miiqaadkiisuu ka xigay buu xidhanaya wahalumajar taas waa taa qofkii haddaba dhaafay miiqaadkii isagoo aan xidhanin xajkii ama cumradii aan xidhan oo miiqaadkiisii sidaa kusoo weydaartay oo makasaa kusoo galay maxaa lagu leeyahay jumhuur culamaa waxay yidhaahdeen waxaa lagu leeyahay inuu neef uu qalo yani u dhiig daadiyo neef uu qalayo ibn cabaas aar laga wariyey daliishadeen marfuucna waa lagu wariyey laakiin marfuuc kuma wasixin man nasiya min nusakihi shay-an aw tarakahu falyuhriq damaa qofka shay ilaawa nusugiisa wax ka ilaawa acmaashii xajka ama ka taga ixraamkuna waa ka mid eh falyuhriq daman dhiig ha daadiyo oo ha qalo neef ha qalo wey neef u qalaya marka marka aharkaas bay deliishadeen caطaa iyo nakaa ibraahim anakhaci ayagu waxay idhahdeen dhiig laguma laha waxaa la yidhi haddii qofku intuuna camalkii bilaabin uu noqdo markuu soo dhaafay ee maka yimid intuuna tawaaf iyo sacay iyo waxba una bilaabin baa waxa weyaan ayuu noqday miiqaadkiibu dib ugu noqday miiqaad buu ka soo xidhay waxba laguma laha xilligaas xaaladda noocaasoo kale ah waxba laguma laha bay yidhahdeen culimmadu calaa ayi xaal qofku haddii uu soo weydaarto miiqaadkii meelayogaaba sheega hadduu soo weydaarto isagoo aan xidhanin xaj ama cumro aan xidhanin uu saa inta kusoo dhaafo maka u yimaado qofkaasi waxaa laga doonayaa neef adya inuu qalo ayaa laga doonaya oo uu siiyo masaakiinta xaramka baa la siinaya marka miiqaadka saas ba loogu sameeyey qofku inuuna weydaaranin ilaa waxaa weeyaan isaguma xirama mooyaane marka uu ixraamtana waxyaaba badan baa xaaraanka ugaadhi baa ka mida waxaa dumarkii inuu tagaa ka mida cadarkii inu marsadaa ka mida dharkii tolna oo dhan inuu xidha ayaa ka mida yani waa qof xaraamtay u xidhay weeyaan ilaa intuu xalaaloobayo waxaas xaaraami ka wada yihiin sheekhu muu sheegin raximah llah miiqaadkii ahlulciraaq dadka ciraaq meeshii loo xadeeyey meesha daatu cirqi la yidhaahdo ayaa loo sameeyey iyaga marka cumar bn khaaab radia allahu canhu ayaana u miiqaadka ugu sameeyey iyaga nin baa u yimid dabeetana oo u yimaadeen reer ciraaq cafwan dabeetana waxay ku yidhaahdeen cumar waxay ku radia allahu canhu rasuulka alayhi sala reer najdi meesha qarn manaasil lahaayo ayuu sameeyey annagana qallooc bay noqotay oo dariiqaygii aan tooskano dariiq qallooc nagu noqonayo xaggaa in loo kacay noqonaysa marka haddaanu xaggaa marno waanu xoogaa yani dhibaata nagu noqonaysa marka meel la siman oo dariiqooda ah baanu doonay na loo sameeyo deetana wuxuu u sameeyey meesha la idhaahdo daatu cirqin ayuu miiqaadku halkaa markaad maraysin idinku reer ciraaqow halkaa ka xidha buuri cumar marka jamaahiirulculamaana sidaas bay tilmaameen oo ay ku tegeen can cabdillaahi ibni cumar radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala yuhillu ahlu lmadiinati ree madiine waxay ka xidhanayaan min dilxulayfa dilxulayfa ka xidhanayaan wa ahlu shaam ree shaamna min aljuxfa juxfay ka xidhanayaan وأهل نجدna من قرن قرن مناز bay ka xidhanayaan qاaلa cبداللahi وبلغنيi أنa رasuل صل ل سلم قاaل waxay soo gaadhay rasuulku inuu yihi ويuhiل أهل اليمن ree ymنna waxay ka xidhanayaan min ylmlm marka xadiiska hor waa isku macno waa isku midin weeyaan waa xidhanayaan meelayoogaas waxa weeyaan waa laga xidhanaya qof marku yimaado u xidhanay muxuu xidhanaya xaj hadduu tegay xaj muu xidhanaya hadduu cumro doonayana cumra ayuu xidhanaya daba waxaa jirta xadiiska waxay nagu taalaa miman araada alxaja walcumrata qofkii cumro iyo xaj doonayay qofkii cumro aan doonaynin xajna aan doonaynin ee maka ku socda ama baayic mushtari u socda ama qaraabo ka degan u socda qofkaasi maka miyuu gelayaa isagoo muxrima oo ixraamtay oo xidhay ise ma gelaya culimmada waxay yidhaahdeen qaar badana ka mid ihi qofka gelaya maka ee maka ku socda in isagoo bilaa ixraama gala ma banaanaba waa in isagoo ixraamtay gaalo waa beyt tacdiim libeyt illaahi alxaraam beytka ilahi iyadoo la weyneynayo awgeed bisaanaka u yidhahdeen isagoo muxrim u gelayaa un isagoo muxrim aan ahayn oo aan xilin maba geli karo meelahana ma dhaafay laakiin xadiidkan waxaa laga fahmaya oo laga qaadanaya mafhuumkiisa miman araada alxaja waalcumra qofkii xaj iyo cumro doonaya miiqaadka ma dhaafi karo isagoo aan xidhanin makana ma geli karo isagoo aan xidhanin laakiin qofkii isagu aan xaj doonaynin cumrona aan doonaynin inuu miiqaadkii weydaaran karo isagoo aan halkaa ka xidhan inay u bannaan tahay baa mafhuumka xadiiska laga qaadanaya laakiin kaa hore qowlkaa hore waa qawi waa xoog badan baabu maa yalbasu lmuxrimu min asiyaab wuxuu baab u yahay maa yalbasu lmuxrimu qofka muxrimkiihi waxa uu xidhanayo min asiyaabi dharka xaggooda waxa uu ka xidhanayo ayuu baawiyi kan qofku marku xidho xajka marka xidhato ama cumro la xidho dharka dhar noocyaad xidhanaysa dharkeen caadiga imikaan xidhannahay mise wax ka duwan horta wixii dharkii ayuu noo sheegaya taasi waa mid marka dharka qaar ka midii waxay noqonayaan xaaraan ama anwaac ka midi sida xadiiska markaa ka muuqata can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma ana rajulan qaala ya rasuula allah nin baa wuxuu ku yihi rasuulki ilaahayow maa yalbasu lmuxrimu ninka muxrimki muxuu xidhanaya min asiyaab dharka muxuu ka xidhanaya dharka in ninka muxrimka ee xaj xidhay ama cumro xidhay dharka muxuu ka qaadanaya qaala rasuulu lahi sal slam nebigu wuxuu idhi laa yalbasu lkumus qamiisi xidhan maayo laa yalbasu ama laa yalbas oo laa marka ay noqoto laa nahya yalbastuna ficil mudaara majzuum ay noqoto laa yalbas yuuna xidhanin alqumusa ama laa yalbasu ma xidhanayo alqumusa qamiisyada ma xidhanayo wala alcaamaa'im cumaamadina ma xidhanayo wala asaraaweyn sarwaaladina ma xidhanayo wala albaranis baraniska waxa weeyaan waa dhar waxa weeyaan koofiyad buu leeyahay madaxa la gashado un ku talanta waa isku talan dharkii iyo koofiyaddi waa isku- isku talan markaa koofiyaddaa madaxa la gashanayo ee cumamadii gaarba loo sheegay cumamadda iyadu marka wax talan maaha oo madaxu balsaanaya laakiin baraanistani waxa weeyaan iyagu waa koofiyadahaas dharki dharkii ku talan marka way talanta iyadu weeyaan oo waxay ku xidhan tahay diracan la xidhanayo ama toobkan la xidhan yahay ama shaarkan la xidhan yahay bay ku taallaa koofiyadani jamcu burnus baraanistu waa jamcu burnus wala alkhifaaf kabaha xaggoodana khufki la xidhan maayo khufkuna waa sa- shay markaa sida sharabaadka oo kale ah oo la xidhan jiray oo markaas quraanka ka soo saxreeya ilaa axadun qof mooyaane laa yajidu aan helaynin naclin laba kabood falyalbas khufayn laba qof ha xidho walyaqtacahumaa ha gooyo min asfali alkacbayn kacbaynka hoostooda ha ku gooyo kuraamaha hoostooda ha ku jaro oo intaa kuraanka ka sarraysa ha gooyo oo intaa hoose markaa ha xidho si kabti caadiga ha u qaato walaa yalbasu min asiyaabi dharka xaggooda ka xidhan maayo shay-an masahu zacfaraan shay u zacfaraan taabtay qaadan xidhan maayo oo warasun ama waras shay uu taabtay oraskuna waa nabaatun asfar waa geed asfar ah dharka marka lagu sibaaqan jiro la marin jiray dharkaana la xidhan maayo walilbukhaari bukhaari waxa u sugnaaday walaa tantaqibu lmar'atu gabadhu markaasi niqaab xidhan mayso walaa talbas lqufaazayn qufaasinna qaadan mayso niqaabkii waa wejigii wixii lagu daboolay wejiga dabooli maysa gabadhi walaa talbas alqufaazayn qufaazayinkuna waa gacmaha gashan mayso wixii la gelinayeen labadaas iyada waa ka xaaraan marka welilbukhaari baa uu yidhi halkaa waa la bushiyey sheekha waxaa la yidhi bukhaari ah, saasaan ka leenahay welilbukhaari Ah, inuuna kelii soo saaran waan ka leenahay ولفظ الحديث للبخاري إلا في كلمة تلبس في آخر الحديث فإنها عنده تلبس هلكاس ولا يلبس هلكا لا يلبس ولا تلبس القفازين تلبس أما أيا أحد لا تلبسوا على أي حال حديث وحو التلمام أيا وشيريا برك هل حرمي رسولك وحلو يدير بركبو حرمي ما يلبس المحرم من الثياب mu odhan dharka noocaas iyo noocaas iyo noocaas u xidhanaya wuxuu ihi kaa xidhan maayo oo kaa xidhan maayo oo kaa xidhan maayo marka wixii la xidhanayo dhan wixii aan la xidhanayo dhan buu sheegay marka intii aan la xidhanaynin markuu sheegay waxa soo hadhay wixii la xidhanayo marka waxa yidhi qamiis xidhan maayo oo qamiiska wuxuu xidhahay shayga khamiiskiihi waa shaygii jidhka lagu sifsifay ee lagu talagalay ee dhow marka lagu tolay halkaa waxaa laga qaadanayaa shaygii la tolay oo dhan baynaan la xidhanayn mar hadduu yidhi yaan la xidhan qamiis shay kasta oo tolan lama xidhanayo cumaamad lama qaadanayo cumaamad oo wix madaxa la saaraya wax madaxa la saaran waa laba nooc cumaamadda iyo koofiyadda marka waxa weya maradii la xidhanayay ku taalla ee burnuska ah marka midna waa mid tolan oo waa shay tolan oo tan toobkii ama shaarkii ama koorkiibay ku taallaa koofiyadani marka waa shaygaa tolan cumaamadduna shay tolaba maaha shay makhiita maaha e shay tolan markay waxay ugala jeedaan culimmadu shay jidhka lagu loogu loogu talagalo lagu lagu tolay oo gacantan lahoo lugtii lahoo yacani gacantii la geshinaysad oo lugtii geshinaysad oo saa jidhkii loogu talagalo loogu tolay taasaa loogala jeeda cumaamadda caynkaa maaha marka waa shay loogu wanayo wey marka cumaamaddii madaxa la saari maayo yani madaxiina waxba la saaraynin madaxa la saari maayo shay aan tolnayn sida cumamadii oo kale madaxa la saari maayo shay tolan sida koofiyadii oo kale marka inaan madaxa waxba la saarayn ba halkaan ka muuqata shay tolan iyo shay aan tolan midna loo saari maayo marka maxaa hadhay inaan madax waxba aan la saarin badi waa kow jidhkiina waxaa yidhi qamiiskii la xidhan maayo surwaalkina la xidhan maayo surwaalkuna waa kaa tolane jidkii dee labadii lugudna soo gashanaya ee lagu lagu talagalay qamiiskiina waa waa kaa maca gacmihii laha isna waxa weeyaan tolan marka wax tolan la xidhan maayo waay halkaas marka waa dharkii marka qofki wax jidhkii loogu loogu talagalay oo loo loo tolay la xidhan maayo madaxiina waxba saari maayo waxa soo hadhay inuu guntigii uu guntado shay uu guntado oo go-a dee midna huwado waxaan tolnay inuu buxdhanaya waa waa go-yaashii inuu guntan doonaa ama macawiistii oo kale inuu guntan doonaa ka kale inuu ruwan doono waa sidaa wala saraawiil saraawiishu kuwan aynu haysano kale maaha kan aynu hayno banduloon baa la yidhahdaa marka waxay sidan oo kale u samaysnaa laakiin uu ka waasicsanaa waasix buu ahaa uu ballaarhnaa isagu oo xaggaa hoose ilaa jilbaha oo kale uu ka ballaarhnaa jiray markaas baa la yidhahdaa saraawiil laakiin sida kanoo kale ayuu lugaha u lahaa oo uu samaysnaa waasix buuna ahaa laakiin waay laa yalbas alqumusa wala alcamaa'ima wala alsaraawiila wala albaraanisa baraanistuna waa jamcu burnus oo waa koofiyadaasi ku tolan dharkii marka intaas la xidhan maaha halkaa marka culimmadu waxay yidhaahdeen shay tolan oo jidhka loogu talagalay lamaba gashanayaba garankii baa ka mid ah oo hoosta xigay surwaalkii hoosaa ka mid ah lamaba xidhanayaba wax jidhka loogu talagalay oo lagu talagalay lamaba xidhanayaba waa laba goob waa sidaa intaasaa soo hadhay intaasaa soo hadhay madaxiina waxba lama saaray ilaa axadun a walal khifaaf xaggana waa kabihii kabahana lama xidhanayo shay kuraanta qarinayo kaba kuraanta qarinaya lama xidhanayo waxaa la xidhanaya waxaan kuraanta qarinayn sida sandalkii oo kale ama dacaskii oo kale iyo kuwayo kale midkaas buurkii dheeraa oo kale iyo sharbaadadii iyo lama xidhanayo iyagoo laska ilaalinaya kuwaas qofku inu xidha maaha walal walal khifaaf khufku marka waxa weeyaan waa sida sharbaadada oo kale saan baa laga samayn jiray sida sharbaadka o kale ayaa loo xidhan jiray kuraanta waa qarinaya marka yaan la xidhanin buu yidhi ilaa qof mooyaane laa yajidu naclayni laba kabood aan helaynin falyalbas khufayn qofkaasi ha xidho labadii khuf laakiin muxuu samaynayaa walyaqtachumaa min asfali kacbayn labada koraabood hoostooda ha ku gooyo marka maxaa ku-aya intii sare inta sare ha jaro kab caadi ha ka dhigo oo intaas halka qur-aanka ugu hooseysa ha ku jaro kab caadi marka haw noqoto ka kab caadi ka dhigaya wey walaa yalbas min asiyaab dharka xaggiisa ka xidh maya shay-aan nasahu zacfaraan maro zacfaraan uu taasay oo la mariyey la xidhan maayo dee berigii hore dharka marka la doon la qurxiyo kale midabba loo samayn jiray dee gooyaal cadcad iyo waxbaa la qaadan jiray garanaysa marka imka dharkii dee midabbaaba loosoo samaynayaaba lakiin marka la doon midab in loo sameeyo geed baa la marinaya sida burna waraskaasoo kale baa lagu sii baaqaynaya deetana midab buu yeelanaya zacfaraan baa la marinaya deetana wuu casaanaya marka wax midabkaas buu yeelanaya marka dhar midabkaa midabkaa loo sameeyey oo waxa weeyaan la mariyeyna la xidhan maayo sidoo kale maro cadalaysan la xidhan maayo oola qofku iska ilaalinaya cadarkii inuu marsado inta uu muxrimka yahay dharkii intaasba xaaraan ka ah waxyaabaha kale xaaraanta kaa waxaa ka mid ah qofki inta uu ixraam muxrimka uu yahay ee xajka uu gudanayo cadarkiiba xaaraan ka ah timihii jidhkiisa ku yaallay inuu gooyo ayaa marka waxa weya jidhkiisa oo dhan timaha ku yaalla inuu jaro baa xaaraan ka ah inuu ugaarsado waa ka xaaraan wixii xaramka ku dhacay hallaabay inuu qaado ma banaana hadduu qaado weligii all wuu yaboohinayaa marna xalaal noqonayso walilbukhaari bukhaari waxaa u sugna walaa tantaqibu lmara gabadhu niqaab xidhan mayso walaa talbas alqufaazayn qufaazaynkana qaadan mayso xidhan mayso niqaabku waa wejigii inay daboosho wejiga dabooli mayso wejiga inay daboosho waa sunne waajib maaha wejiga marka marka xajka ay tegayso haddii wejigu u daboolaan wejiga way ka qaadaysaa marada qufaazinkuna waa gacmahan waxa la gashado gacmahana waxba gashan mayso ruuxa dumarka iyaga intaa lasoo sheegay way banaantay iyada dharku dharka dharkay doontay xidhanaysa maradeedii xijaabkeedii iyo wixeediiba iyadu xidhanaysaa iyada laba shay oo keliya unba xaaraan ka ah laba shay oo keliya unba xaaraan ka ah waxaa xaaraan ka ah inay wejigii daboosho waxaa kale xaaraan ka ah inay gacmihii ay markaa waxa weeyaan ay qariso labadaas waa ka xaaraan waxa kale ee raggay kala wadaagtaan marada zacfaraanku taabtay ama zacfaraanka la mariyey ama waraska la mariyey ama cadarkaba la mariyey intaana waa kala mid saa daraaddeed ba wuxuu leeyay ibnulmundir أجمعوا على أن للمرأة علمي waxay isku raaceen in ruuxa dumarka ay leedahay waxa li waxa ragga loo loo diiday oo dhan iyadu marka waxa weeyaan way way u banaantay laakiin ragga wixii la wadaagaysa ah oo ay kala mid tahay xagga xaaraanta maradii zacfaraanka la mariyey ama waraska la mariyey kii cadarka la mariyeyna waa la waay maxaa maradan haddaba maryahan maxaa loo xarimay oo qofkii loo yidhi mara tolan ha qaadan waxay yidhaahdeen culimmadu laba dee marka caadadiisa qofkay ka baxsantay sababta caynkan loo yidhi waxa weeye laba arrimood in nafta la dareensiiyo laba arrimood ba nafta la dareensiinaya ko alkhuruuj can iddunya qofku inuu addunyada ka baxo ka bixitaanka addunyada laga baxayo baa qofkii la dareensiin naftii la dareensiinaya waltadakuru lilubsi alakfaani cinda nasci almakhi iyo in qofka nafti naftii la xusuusiyo naftii ayaa la xusuusinayaa kafanka xidhashadiisii kafanka xidhashadiisii la xusuusinaya oo kafankii marka lagu xidhayo de waxa dharkaa tolan oo dhan baa laga siiba dhar tolan lagu xidhaya ma jirto wax tolanba lagu xidhiba maayo waxaan tolnayn baa lagu xidhaya taas waa la xusuusinaya waxaa kale la xusuusinayaa naftii tanbiihu nafsi cala atalabs bi hadi alcibaadati alcadiima nafta waa lagu baraarujinaya in cibaadadan ay dhex gashay ay cibaado weyn ku dhex jirto oo cibaadadii waay waxyaabihii caadada qofku u ahaa buu ka soo baxay wax muctaad u ahaayo caado ahaa buu ka soo baxay waxaan caado ahayn buu gudagalay marka inuu waxa qof uu qaabilo oo si fiican ula yimaado oo qawaaniinteedii iyo arkaanteedii shuruuddeedii aadaabteeda uu qofkii xifdiyo oo uu ilaaliyo oo si fiican u guto baa naftii lagu baraarujinaya marka qofku markuu labada doo xidhan yahay wuxuu daraysiin inuu cibaado gudanayo deetana cibaadada wala yimaado sidii la doonayay labada arrimood faa'ida ku jirta waa labada arrimood baa leeyahay garan loo waxaa loo qaadanaya ma jirto halkaa aynu ku dayno wasala allahu calaa nabi maxamed wa aalihi wasaxbi ajmaciin